أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsanaa baarlamaan gaaleedka dalka kenya lagana afduubtay magaalada nairobi muddana lagu weysanaa nolol iyo geeri oo meedkiisa laga helay gobolka wajeer muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta oo sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ku dilay qeyba ka mida magaalada caasimadda qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kadib xiisadaha ka soo cusboonaaday geeska afrika khilaafka u dhexeeya dowladaha uu maro webiga niil oo mar kale soo laba kacleeyey etoobiya oo samaysatay xulufo cusub oo dhanka biyaha ah iyo masar iyo suudaan oo istaagay mowqif adag warbixin ayaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan dowladda xabashida etoobiya oo sheegtay in ciidamadeeda ku sugan soomaaliya ay ka sii mid ahaanayaan isbahaysiga afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa munaasabad lagu soo gebagabaynayey xamlad dacwi ah oo socotay muddo laba bilood oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo mas-uuliyiin iyo ogaasyo kelimaad ka jeediyey faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha cabdulqaadir rabbaani maahir iyo suheyb ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaashiina kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee laafi stariimka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaan gaaleedka dalka kenya lagana afduubtay magaalada nairobi muddana lagu weysana nolol iyo geeri ayaa meydkiisa laga helay gobolka wajeer qodobkaasi sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta oo sarkaal ka tirsanaa kooxda riddada ku dilay qeyba ka mid a magaalada caasimadda ee muqdisho waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeediyay xubinta walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda xabashida itoobiya oo sheegtay in ciidamadeeda ku sugan soomaaliya ay kasii mid ahaanayaan isbahaysiga afrikaanta magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya waxaa kusoo gebagaboobay shir ay isugu yimaadeen safiirada difaaca dowladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan soomaaliya shirkan oo qabashadiisa ay soo agaasintay dowladda xabashida itoobiya ay dowladaha kale ah uganda kenya jabuuti iyo burundi ugu dhawaaqeen in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada howlgalka cusub ee loogu magacdaray a u esom bayaan wadajir ah oo dowladaha afrikaanta ee gumaysta soomaaliya soo saareen ayay walaac uga muujiyeen dhaqaale xumada soo wajahday howlgalka wakhtigiisuu sii idlaanayo ee atmis iyagoo dhaliilay dowladaha reer galbeedka ee bixiya dhaqaalaha ku baxa calooshadu shaqaystayaasha waa in wax laga bartaa maalgelin xumadii uu wajahay howlgalka atmis oo howlgalka cusub loo sameeyo maalgelin wanaagsan oo waafaqsan habraacyada howlaha nabad ilaalineed ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay shirka wasiirada difaaca ee adis ababa ka dhacay sidoo kale waxay uga digeen ururka midooda afrika iyo qaramada midoobay in ay qaataan go-aan dhinac ah oo wadatasho la-aan cayimaan dowladaha ka qayb qaadanaya howlgalka cusub dhinaca kale wasaaradda difaaca dowladda xabashida ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeeda hadda ku sugan soomaaliya ay qayb ka noqonayaan isbahaysiga cusub ee dalka kusoo duulaya caaisho maxamed oo ku magacaaban wasiiradda difaaca ayaa wariyaasha ugu sheegtay adis ababa in ay ka go-an tahay ka qayb qaadashada waxa loogu yeero e u som iyadoo iska dhagatirtay diidmada ka imaaneysa kooxda xasan gurguurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa meydka xildhibaan laga afduubtay nairobi oo laga helay wajeer meydka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka daaquudka ah ee ismaamulka wajeer dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda kenya ayaa la xaqiijiyey in laga helay meel u dhow xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada milatariga kenya xildhibaankan oo la oran jiray yuusuf xuseen axmed ayaa ka tirsanaa baarlamaanka dowladda kenya ee ismaamulka wajeer waxaana bishii lasoo dhaafay ee sebteembar laga afduubtay nairobi oo ah caasimadda kenya ilwareedyo maxalli ah ayaa soo sheegay in meydka xildhibaankaasi oo jirdil iyo gubashooyin ay ka muuqdaan laga helay harada yuhuud oo u dhow saldhig milatari oo ciidamada kenya ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada wajeer ee dhulka n f d meydkiisa ayaa lasoo wariyey in la geeyey cisbitaal maxalli ah oo ku yaal magaalada wajeer si baaritaano loogu sameeyo sirdoonka dowladda kenya ayaa lagu eedeeyey in xildhibaanka ay ka afduubteen magaalada nairobi ugu dambeynna laga warhelay meydkiisa oo lasoo dhigay harada yuhuud ee duleedka magaalada wajeer xildhibaankan ayaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan ismaamulka wajeer oo si weyn uga hor yimid ansixinta miisaaniyadda sanadka oo soddonkii julaay la horgeeyey golaha baarlamaanka daaquudka ah ee wajeer waxayna xildhibaanadaasi ku guulaysteen inay howlka xaruntaasi ka saaraan xubnihii bajetka in loo ansixiyo doonayay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka muqdisho oo diiday mashruuca daddhegista ee maamulka gobolka banaadir iyadoo maamulka gobolka banaadir ee xukuumadda muqdisho uu maalinba maalinta ka dambeysa ee la imaanayo qorshayaal lacag samaysa ayaa waxaa sii xoogeysanaya dhibaatada haysata reer muqdisho mashruucii ugu dambeeyey oo lacag abuur ah oo uu maamulka gobolka banaadir soo kordhiyey wuxuu ahaa mashruuc loogu yeeray diiwaangelinta dadka muqdisho kaasoo laga qaadayo qof kasta lacag dhan toban dolar waxaa la yaab leh in xitaa la diiwaangelinayo dadka dhintay iyadoo aan la aasi karin ilaa diiwaankaas la geliyo lacagtaasna laga bixiyo reer muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaana ka hor yimid mashruucan haddii aniga afkaartayda aan cabiro gobolka banaadir aniga arrinkaas aad iyo aad ayay ugu qaldan yihiin waayo dadkaanu dad iska dhibaataysan waaye dad daruufo badan ay ku xiran yihiin waaye maalin kastana mashruuc cusub in loo keenaahu caqli shaqaynaayo maahan yacni hal maalin wax farxad gelinaayo loolooma keena annaga gobolka banaadir haddaan deganna wan dhey wax annaga farxad farxad geliya hal maalin dhagaayna ma maqlaan waa sheekadii ahayd dibiga doollood dhegihiisu waxsan waa maqlaan laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan ti la sheegi jira waaye waa dibiga doolada kaleeto dadkaanu mar kastana mashruucaanaan wataa hala hirgeliyo in gobolka banaadir kale wax kasta lakaloo hala hirgeliyo caqli shaqaynaayo ma dadka culays uma laabto waddooyinka dhiiqada meel kasta ay taal subax kasta lacag la soo intinan madaalen waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyaad murtadiin ah oo sarkaal ka tirsan kooxda liidada ku dilay muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta lagu khaarijiyey magaaladaasi murtadka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray hanad axmed muuse waxaana lagu toogtay hoygiisa oo ku yaal xaafadda macalinuur ee degmada dherkenley dilkiisa ayaa lasoo warinayaa inay ka dambeeyeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riidada kuwaasi oo ku furay rasaas ilaa uu ka bakhtiyey wuxuu si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka loogu yeero haramcad oo ah ciidamo hoostaga taliska booliska riidada wararku waxay intaa ku darayaan in uu dhowaan ka soo laabtay dalka turkiga halkaa oo uu tababar ugu maqnaa ma ahan markii ugu horreysay oo sarkaal ka tirsan riidada ay khaarijiyaan maleeshiyaad murtadiina saraakiisha iyo askarta kooxda gurgurte ayaana caado ka dhigtay in ay dhexdooda is ugaarsadaan waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee dunida ka taagan saacadihii ugu dambeeyey waxay ahayd in dowladda iiraan ay gacanta ku dhigtay dukumentiyo sir ah oo la xiriira qorshaha howlgal uu agaasimayo maamulka gumaystaha yuhuudda oo la doonayo in lagu qaado dowladda iiraan waxaa lasoo wariyey in dukumentigan sirta ah uu si fudud gacanta ugu galay dowladda iiraan taasi ayaana mareykanka ku riixday iyo xulafadiisa dhanka sirdoonka ay sameeyaan baaritaano dhab ah wakaalada wararka ee royters ayaa sheegtay in koongareska mareykanka uu u furmay kulan deg deg ah oo qarsoodi ah kaasi oo la xiriira sida dowladda iiraan ay ku awooday in ay hesho xogta sirdoonka ee muhiimka ah f b i-da mareykanka ayaa sidoo kale bilowday baaritaano la xiriira xogaha sirdoon ee u dusay dhanka iiraan lama shaacin in xogtan iiraan ay ku heshay weerar dhanka internetka ah ama in si hoose loogu soo duseeyey xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inagaynta aad buu mahadsanyen walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qaybihiisa horen oan ku guda jirnaa dhegaystayaal markana kadib xiisadaha ka soo cusboonada geeska afrika khilaafka u dhexeeya dowladaha uu maro webiga niil ayaa mar kale soo labakacleeyey itoobiya ayaana samaysatay xulfo cusub oo dhanka biyaha ah iyadoona masar iyo suudaan dhankooda ay istaageen mowqif adag ku soo dhowaada warbixin arkaasi ku aadan waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani kadib xasaradihii ka dhashay damaca xabashida ee gaarista biyaha badda cas iyo isbahaysigii maalmo ka hor looga dhawaaqay asmara mandiqadda geeska ayaa mar kale waxa ay gashay xiisad nuuc kale ah taas oo markan salka ku haysa qaybsiga biyaha webiga niil oo dowladaha uu maro ay u arkaan mid ka mid ah ajandayaasha ugu muhiimsan ee amniga qarankooda magaalada intaabe ee waddanka yuganda waxaa isugu tegay wakiilo ka kala socday dowladaha etoobiya tanzaniya yuganda ruwanda kenya iyo south suudan kuwaas oo qayb ka ah waddamada uu maro webiga iyagoo yeeshay shir looga arrinsanayay qaybsiga biyaha niilka weliba si cadaalad ah waxaana kulankaas soo qabanqaabiyey nidaamka abiy axmed wasiirka biyaha iyo tamarta ee etoobiya gaalka lagu magacaabo habtuma itafa ayaa ku tilmaamay maalin un guul taariikhi ah oo u soo hoyatay dalalka iyo shucuubta ku dhaqan hareeraha webiga niil si ay u gaaraan buu yidhi heshiis kor loogu qaadayo iskaashiga ka dhexeeya dalalka uu webiga maro balse bayaan ee soo saartay dowladda masar iyo suudaan ayay kaga soo horjeesteen shirka intaabe iyaga oo ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah oo aan dhaqangal noqon karin isla markaana uu sii kala fogeynayo dhinacyada labada dal waxay ugu baaqayaan wadamada ku teedsan webiga niil in ay dib u soo celiyaan midnimada ku aadan hindisaha heshiiska ayna ka fogaadaan qaadashada tallaabooyin hal dhinac ah oo u horseedi kara kala qaybsanaan u dhexaysa wadamada uu ka soo burqado iyo kuwa uu ku dhammaado labada dal waxaa ka go-an dib u soo celinta guud ahaanba hindisaha webiga niil waana waddada ugu fiican ee lagu gaari karo heshiis ku salaysan iskaashi waara ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xukuumadaha qaahiro iyo khartuum hadalkan ayaa yimid kadib markii guddiga joogtada ah ee farsamada biyaha niilka ee u dhexeeya masar iyo suudan uu kulan yeeshay intii u dhexaysay kow iyo tobankii ilaa laba iyo tobankii oktoobar ee sanadkan labada dhinac ayaan isla gorfeeyey arrimo quseeya qaybsiga biyaha iyadoo la fulinayo heshiiska ay qaahiro iyo khartuum saxiixeen bishii nofembar ee sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii dhankiisa madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi ayaa sheegay in webiga niil uu yahay isha ugu weyn ee biyaha uu ka helo dalkiisa ilaalinta khayraadkaas muhiimka ahna ay tahay arrin noloshoodu ay ku xiran tahay siisi ayaa sidoo kale intaas waxa uu ku daray isaga oo ka hadlayay xafladda furitaanka toddobaadka biyaha qaahira masar waxay muhiimad siinaysaa biyaha gaar ahaan webiga niil oo ah arrin ku xiran nolosha iyo jiritaanka shacabka masar maadaama uu yahay isha ugu weyn ee biyaha dalkeenna oo ka badan boqolkiiba sagaashan iyo sideed dowladda xabashida etoobiya ayaa dib u soo noolaynaysa khilaafka biyaha webiga niilka iyadoo ku cadaadinaysa dowladda masar waxayna adis ababa markan taageero ka helaysaa dowladaha silibiyiinta ah ee uu webigu ka soo burqado qaybsiga biyaha niilka ayaa soo maray marxalado kala duwan waxaana la saxiixay heshiisyo dhowr ah oo laga soo bilaabo tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo labaatankii ilaa laba kun iyo sagaal tobankii sano ee lasoo dhaafay ayuu dhacay ismariwaagii ugu darnaa oo dhex mara dhinacyada uu maro webiga kadibna dhisidda biyoxireenka annahda sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo labaatankii waxaa dhacay heshiis u dhexeeyey ingiriiska oo wakhtigaas matalayay suudaan iyo waddamo kale oo uu gumaysan jiray wuxuuna masar awood buuxda u siiyey isticmaalka biyaha webiga niilka isaga oo siinayay awood sharci ah oo ay uga hortegi karto mashaariic kasta oo dalal kale ka hirgeliyaan webiga kuwaas oo wax u dhimi kara biyaha masar ay hesho sidoo kale waxaa sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii dhacay mid kale wuxuuna gaar ahaan u dhexeeyey masar iyo suudaan isfahamkan waxa uu oggolaaday in labada dal ay qaybsadaan biyaha niilka iyadoo masar ay heli jirtay qaybta ugu weyn ee biyaha konton iyo shan dhibic shan bilyan mitir kubig oo biyo ah sannadkiiba suudaanna waxa ay heli jirtay qaybta kale siddeed iyo toban dhibic shan bilyan mitir kubig sannadkiiba heshiiskan sidoo kale waxa uu ka mamnuucay waddamada kale ee ku yaalla webiga niilka in ay mashaariic cusubi oo biyo ah ka sameeyaan iyagoo aan oggolaasho ka helin masar iyo suudaan intaas kadib waxaa bilowday dadaallo cusub oo iskaashi ah oo u dhexeeya dalalka hareeraha niilka si loo helo heshiis dhammaystiran oo ku saabsan qaybsiga iyo horumarinta khayraadka biyaha mashruucan waxa uu bilaabmay kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii iyadoo ay qayb ka yihiin toban dal oo ku teedsan hareeraha niilka kuwaas oo saxiixay heshiis loogu magacdaray c f a balse ay ka biyadiideen alqaahira iyo khartuum maadaama ay u arkaan mid ay biyiyari uga soo wajihi karto si kastaba ha ahaatee khilaafkan ayaa la rumaysan yahay in uu ka sii darayo xiisadda gobolka dowladda etoobiya oo dareemaysa go'doon siyaasadeed ayaana heshay isbahaysi cusub oo ay ku wajihi karto cadowga ay ishayaan أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suyiib cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir maalinkii saddex boqol iyo siddeetanaad ayay socdaan xasuuqyada loo geysanayo shacabka magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafina diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaa yuhuudda waxa ay geysteen duqaymo kala duwan xaafadda baytulaahiya waxaa la beegsaday goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah waxaana la soo warinayaa in halkaasi lagu dilay ilaa siddeetan ruux oo falastiiniyiin ah iyadoo ay ku dhaawacmeen tobannaan kale dhanka kalena waxaa la la'yahay dadyow kale oo aad u fara badan mukhayimka jabaaliya isagana duqaymo isdabajoog ah ayaa ka dhacay warbaahintu waxay ku waramaysaa in saacadihii lasoo dhaafay cisbitaallada la gaarsiiyey meydadka ilaa siddeetan iyo afar ruux iyo dhaawacyada boqol konton iyo siddeed kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay maraysaa afartan iyo laba kun lix boqol iyo saddex halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo sagaal kun toddoba boqol iyo sagaashan kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgallada muqaawamada ayaana waxa uu ka dhacay bariga magaalada khaza waxaa si gaar ah loogu beegsaday askar yahuudda oo fulinayay howlgal dhuumaalaysi ah muqaawamadu waxa ay sheegeen in halkaasi cadowga ay ku gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimashay dhaawac qaraxyo xooganna lala beegsaday inta howlgalku u socday sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxay beegsadeen gaari nuuca ciidanka daabulo ah kadib weerar ka dhacay waqooyi galbeed ee magaalada khaza warbaahinta sahaynada dhankeeda waxay ku warantay in saacadihii lasoo dhaafay la dilay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka sahaynada si gaar ah sargaalkii hogaaminayey guutada loo yaqaano afar boqol iyo kow sargaalka la dilay ayaana waxaa lagu magacaabaa ixsaan deka sidoo kale waxaa halkaasi ku dhaawacmay saraakiil kale sargaalka la dilay maanta ayaana wuxuu ku dhintay dagaallo xogan oo muqaawamada iyo ciidanka sahaynada ku dhex maray mukhayamka jabaaliya ee dhaca waqooyiga qidaaca khaza xubintii aan kusoo gudmin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee gedo munaasabad lagu soo xiraya xamlad dacwi ah oo muddo laba bilood ka socotay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi iyadoo mas-uuliyiin ugaasyo iyo marti sharaf kala duwan ay ka qayb galeen munaasabadaasi xamladan oo ahayd dacwatul aryaaf waxay ka socotay degmooyinka ceelawaq iyo ceelcadda ee wilaayada islaamiga ee gedo iyo deegaanada hoostaga waxaana ay socotay muddo laba bilood oo xidriir ah ugu horreynna munaasabadda waxaa laga jeediyey warbixin ku saabsaneed xamlada iyo dadka ka faa'idaystay بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد التحيه الله جل وعلا يا mahadsan awalan wa aakhira bacd allahi subxaanahu wa tacaala waxaan mahad u celinaynaa wilaayada geedo alislaamiya oo u horeeyo miirka abu anis iyo riga ah weeyaan arkaantiisa ah waxaan leehay jazaahum allahu khayran waxaa kale u mahad celinayaa nuqabada oo juhdi badan ka bixisay dacwada aryaafta meel kastoo u hor socotaniyeen waxaan leehay jazaahum allahu khayran intaas kadib ayuha alikhwa dacwadan xafladda maana loo fadhiyo waxay soo galeen gobolka gedo taariikhda markay ahaaday bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix waxaan ka ballaawnay degmada ceel waaqa dacwadaas oo wax weeyaan laba degmo lagu talagalay inay laba bilood socoto muqararka loogu talagalan oo yahay afar muqarar risaalada wax weeyaan ama asaasiyaadka loogu talagalay dadka umiyiinta ah mustawigooda in kor lu soo qaado inay la jaanqaadi karaan iyo risaalada alwaajibaat almutaxatimaat iyo adduruus almuhima licaamati alumma iyo tafsiirka qur-aanka labaatan iyo afar suuradood oo macnaga la baraayo yaa muqararahaan loogu talagalay labadaas bilood ay socotay degmada ceel waaqa ama guud ahaan labada degmo dadka ilaahay u nasiibay dumar iyo wax weeyaan iyo ragga cadad ahaan waxaa gaareen oo ka faa'iidaysteen afar kun shan boqol iyo toddoba qof ee dacwadan ka faa'iidaystay labadan degmo degmada ceelwaaqa iyo degmada eelcadda degmada eelwaaq waxaa waxa weeyaan amaakintan tagno waxaa ka mid ah toban amaakin tobankaas amaakin haddaan dulmaro dadka faa'iidaystan aan tilmaamo dacwadaas socotay oo afar oo tobanka amaakin socotan waxaa barbar socotay muxaadarooyin iyo towjiihaad oo dadka bulshada la siinaayo waxaa u horeysay degmada ceelwaaqa amaakintan tagnay daarusalaam yaa u horeysay daarusalaam iyo wixii xaydaankeeda ah dacwada waa ka guteen meel u jirto daarusalaam lix kilomitr oo heerbaadiyaha isku imaanayaan oo ceelil biyo ah ay ku yaalaan iyo daarusalaam dadka ka faa'iidaystay haddii laisku dardaro tir ahaan dadka waxay gaarayaan laba boqol konton iyo toddoba qof yaa ilaahay u nasiibay oo duruusta si toosay u qaadatay waxaa ku xigtay mubaarak ama oosqurun si dadka u yaqaanaanba wakadaalika sidaas oo kale ayana waxaa ka faa'iidaystay laba boqol afartan iyo toddoba qofaa ka faa'iidaysatay waxaan barbar socotay muxaadarooyin iyo towjiihaad waxaa kale ku xigta indhaceel waxaa dadka ka faa'iidaystay ka mid ah boqol iyo afartan iyo lix qof tuulada waxa weeyaan indhaceel toban kilo u jirto waxa weeyaan waxaa kale ku xigto samaroola samaroola tuulada ragga marka meesha waxa weeyaan loogu faa'iideeyey cadadkood waxay gaarayaan konton iyo laba qof muudaala cadad ahaan markii la isku daro raggii muudaal iyo raggii samaroola boqol iyo lixdan iyo shan qof aa ka faa'iidaysta konton iyo laba qof oo samaroola ah boqol iyo toban iyo saddex qofo oo mudaala ah markii laisku daran waxaa noqotay tira ahaan boqol iyo lixdan iyo shan waxaa kale ka mid ah tuulooyinka loo faa'iideeyey oo hoostagaayo ceelwaaqa garsaal garsaal dadka ka faa'iidaystay duruustan xamladan socotay waa laba boqol iyo labaatan iyo sagaal qof waay oo ragii dumar leh waxaa kale ku xigto dhaso dhasadaas dadka ka faa'iidaystaan waxaa ka mid ah boqol iyo toban iyo afar qof dhaso iyo wixii xaydaankeeda ah waxaa kale ku xigto dhamas dhamas wax weeyaan ragga ka faa'iidaystay iyo dumarka cadad ahaan waxay gaarayaan lix boqol siddeetan iyo toddoba qof maraakisda iyo madaarista iyo dadka degan kull haddii la isku daro dadka ka faa'iidaystay oo mushaarakeeyey lix boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof wey waxaa kale ka mid ah buusaar dadka ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah boqol iyo shan qof markii tirada guud la isku daro toban makaan weyd ragga ka faa'iidaystay iyo dumarka waxay gaarayaan laba kun hal boqol toddobaatan iyo shan qofaa ka faa'iidaystay haddaan u soo gudbo degmada wax weeyaan eelcado eelcadan amaakintaan tagnay waxaa ka mid ah sideed amaakin waxaa u horeyso baamba xaliimo waxay u faa'iideeyeen rag iyo dumar iyo dugsiilowga markii la isku daro tira ahaan boqol iyo afartan iyo saddex qofaa ka faa'iidaysteen waxaa ku xigto xaramo dheero tir ahaan waxay gaarayaan boqol iyo konton iyo toddoba qof ay ka faa'iidaysteen wakadaalika waxaa barbar socotay muxaadarooyin iyo towjiihaad waxaa kale ku xigto wargaduudu dadka ka faa'iidaystay cadad ahaan waa afar boqol iyo siddeetan iyo sagaal qof waay duruustaas waxaa kale ku xigto dheenle dheenle ragga wax weeyaan duruusta dadka wax weeyaan ka faa'iidaystay saddex boqol iyo toddobaatan qof waxaa kale ku xigto ceel gaduud iyo baadiyidaad shan iyo toban kilomitr markii la isku daro tira ahaan mar laba boqol iyo labaatan qof inay ka faa'iidaysteen yaaqlo afar boqol iyo toddobaatan qof waxaa kale ku xigto tuuta dadka ka faa'iidaystay siddeetan iyo saddex qof guud ahaan markaa intii ka faa'iidaystay degmada ceelcaddo dadka ka faa'iidaystay guud ahaan laba kun saddex boqol soddon iyo laba qofaa ka faa'iidaystay ilaahay jalla wacala ayaa ka mahadsan waxyaabahaasoo insha allahu tacaala ilaahay noo suurtageliyey inaan ummaddaas bulshadaad ka faa'iidaysato qofkii ilaahay u nasiibay insha allahu tacaala hadalkay intaa kasoo gabagabaynaya haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa ka hadlay ugaasada kale ah ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaas cismaan maxamed maxamuud ugaas shugri barre yarow iyo nabadoon salaad cabdille oo dhammaanba ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee gedo بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بمعال سبحانه وتعالى نوصور بلي كلهم كان قيمها بدن آدن وفرح سنة وجوهدان يا كلهم كان وموقتي حفلة دي maanta ikhtiitaamkeeda lagu khatimaaya dacwadii gobolka ka jirtay ee ummada la gaarsiinayay ilaahay subxaana watacaala dawintiisa inay ku baraarugto in maanta halkan lagu soo gadagabeeyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan weeye barnaamijkan barnaamij aada u qiimo badan waaye waxaan leenahay walaalihii juhdigan bixiyey waaliga gobolka abu anas iyo makaatibtiisa ay u horeeyaan ilaahay subxaana watacaala miisaankiisa xasanaad ha ugu kabo bulshada barnaamijkan aad bay ugu diirsatay aad baa loo hadalhayaa aad baa looga faa'iiday waxaan leenahay barnaamijkan barnaamij qayno badan wey ilaahay subxaana watacaala kii wax lagu dheefo oo ummadda ay ku horumarta ha ka dhigo marka aad baan usoo dhaweynayaa dadaalkaas iyo jufdigaasna walaayada waa ugu mahad celini waxaana leenahay hal laba laabo hal laba laabo annaga ragganaga dhaqankana insha allah waa garab taagannahay ilaahi subxaana watacaala waan ka baryay inuu towfiiqda nagu duwa gaaladana ilaahi subxana watacaala naga dulqaada gaalka iyo gaala raaca iyo wax muslimiinta maa ilaah naga dulqaado ilaahi subxana watacaala muslimiintana cizi iyo sharaf ha siiyo yuhuudi maraykan allah ha dumiya gaaloo dhan allah ha dumiya islaamkana ilaahi subxana watacaala ha soo kobciya midnimo ha siiya hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى أيام ما هذا ما أنت يعلننا ما هذا أن بلغ لهين ولا ما شاء الله الله سبحانه وتعالى أيام يعلننا ثم وحما ما هذا لبعض يعلنها walaayada gobolka gedo oo arintan ka mas-uulkeeda soo qalqaalisay oo u horeeyo waaligeenna sheekh luqmaan iyo makaatibtiisa walaalaha dacwada iyo nuqubada odayaasha intaasoo dhan ayagana mahad ayaan u celinayaa intaas bacdiga waala waxaa weeyo arrintan aad gasheen oo intaas dacwada soo socotay oo laga sheekeeyey walaalaha ducaadda waxaan leenahay intaas aad soo marteen jazaakum allahu khayran khayraljazaa allah inka abaalmariyo waxaan kaloon leenahay walaayada gobolkanaga iyo ducaadda hadda arrinta soo gudatayba arrintaas mar walba ummaddanadi waa u baahan tahay ha lagu celceliyo waayo roobku intuu meel ku celceliyo aad buu nabaad oga soo dhashaa dacwadu intay meesha kuna noqotana khayr badan baan ka rajaynaynaa ummadaas yar iyo weyn rijaal wanisaa intaba inay wax nooga imaadaan ayaan aad oga rajaynaynaa dacwadaas ayadaa marna tu laga dhargahaya ma ahan waa mid walba mar walba loo baahan yahay waa midda ummadanadu maaragtaay wadada kusoo qaadi lahayd waayo dadku intuu dacwadu gasho jihaadka xaqa oo la wado wuu fahmahayaa wuuna soo toosahaya intaasaan kusoo gabagabayn lahaa warkaygii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله أولا إلهي بها مهسن إلهي إن وافجيي حفلة عن قرح بدن وحفلة ديميت كاه إلهي إن سوى وافجيي oona fahansiiyey awli aqrba ilaahaygaasa mahadsan uma ciddii soo qalqaashay oo juhdigan bixisay oo sabab u ahayd dhammaan waa mahadsan yihiin qaas ahaan waaliga gobolka gede in badanna juhdi badan ku bixiyey qaas ahaan asagana waa mahadsan yahay iyo intii la socotay raggan dhallinyarada ah oo waxay soo barteen dadkooda gaarsiinayay oo juhdi badan bixiyey gobolkana in badan ku wareegay oo meelaha baadiyaha iyo meelaha cariiriga maray jazaakum allahu khayran annagoo haddii aan nahay odayaasha gobolka ee ku dhaqanka shareecada ee nuqubada gobolka waan soo dhowaynaynaa insha allahu waa idin garab taagannahay waana idiin ducaynaynaa waxaana codsanaynaa ciddii soo qalqaalisay iyo cid kastaba in lagu soo celceliyo barwaaqadan iyo maaragtay fahansiintan diinta gobolka lagu soo celceliyay si dadkii ay wax badan u fahmaan wabilaahi towfiiq awalan marka hore waxaan mahadda maanteed u celinaynaa allah jalla jalaaluhu allihii nimcooyinka badan na siiyey oon la tirtirin karin wain tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuha oo ugu horayso nicmatlislaam wal-iimaan allahaas ayaan u mahad celinaynaa bacda allaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin iyo amiirka abu cubayda xafidahullah gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa wilaayadeena gadal islaamiya oo ugu horeeyo amiirka wilaayada abu anas xafidahullahu iyo makaatibta kala duwan ee wilaayada gobol iyo degmooyin intaba xafladan aan kasoo qaybgalnay ee ikhtitaamka dacwatul iryaaf waa arrin laga soo shaqeeyey oo ay wilaayadu kasoo shaqaysay oo in badan juhdi lagu bixiyey arrintaas oo ah dadka muslimiinta dacwada la gaarsiiyo towxiidkooda la baro laga saxo salaadaha arrintaas waa arrin aad iyo aad aan ugu faraxsannahay ka degmo ahaan aan soo dhoweynayno arrintaas aad iyo aad baan ooga mahad celinaynaa haddaan nahay nuqabada ugaasiyada nabadoonada beelaha muslimiinta ee wilaayada degan arrinaan aad ugu farxnay oon aad u bogaadinay ayay ahayd arrintaas waxaan wilaayada ka codsanaynaa in lasoo celceliyo arrintaas oo in badan lasoo celceliyo khayrku in lasoo celceliyo ayuu in badan wax ku taraa marka khayrka markuu soo noqnoqdo oo dadka lagu soo celceliyano faa'iidooyin badan ayaa ka dhasho dad badan baa wax fahmo dadka qalbigiisa ayaa qoyo marka arrintaas waa arrin aan aad iyo aad u codsanayno markii hore qoryaha ayaad wadateen gaalada ayaad la dagaalamayseen diinka ilaahay baad difaacayseen waxaad ku darteen haddana inaad dadkii towxiidka gaarsiisaan mar kale inaad haddana dadkii aad soo dhistaan oo diinka ilaahay aad gaarsiisaan si adinkoo kale amhaashiinoo kale ay ooga soo baxaan iyo kuwa idinla mide marka aad iyo aad baad arrintaas ugu ammaanan tihiin waan idinku ammaanaynaa ka deegaan ahaan ilaahayna waxaan kaga baryaynaa inuu idin xifdiyo khaatumo wanaagsanna uu idin siiyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh luqmaan abow anas الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إخواني ilaahay subxaana wa tacaala aanu mahadcelinaynaa jala jalaaluhu nimcooyinka aan la koobi karin ay ugu horeyso nimcatulislaam waliimaan ugu manaystay ayaanu mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala from bacdigeed waxaan marlabaad u mahadcelinaynaa walaalaha mujaahidiinta ah muraabidiinta ah ducaadda ah ilaahay subxaana wa tacaala soo qaaday wixii ay barteen oo cilmi ahaa ummadoodana inay ka gutaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u nasiibay ayaanu marlabaad waxaana leenahay jazaakum allahu khayran waxaan ku faraxsannahay xamlo dacwatul aryaafa ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ummadda lagu gaarsiinayey intuu ilaahay u nasiibana la gaarsiiyey maantina aanu joogno gebagabadeedii aanu isku sugootinayno ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala walaalahaasna waxay u nugu leeyihiin duco inaan idin duco inaad nugu leedihiin waxay ummadda soo gudbisay ama waxaa weeyaan cad meelihii aad marteen muddo dheer iyo muddo gaaban meeshaad joogteenba in ay tahay meel laga doogsaday raadkiina uu ka muuqdo ummaddiina waxaa weeyaan ay ku dararsatay ku dheefsatay waxna ka heshay cilmi ah waana laga dareemayaa meelihii la maray ilaahay subxaana wa tacaala ha sii barakeeyo cilmi naafica oo aakhare iyo adduunya wax taraalaha ka dhigo dacwadaan xamlo kalaa ka horeysay tan iyo tii ka horeysayba waxay lahaayeen saameyn cajiib ay lahaayeen ilaahay fadligii waxayna lahaayeen qolo kastaba waxaanu jecelnahay tan in lasoo celceliyo waadna maqlaysaan hadda odayaashu ee nuqubadaa ee qaarkood ay ka qayb qaateen xamladu ama dacwadu in ay leeyihiin ha la soo celiyo ha la soo celiyana waxaa keenayo waxaa la arkay mirihii faa'iidadii ay lahaayeen waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran walaalahaas juhdiga bixiyey cilmigooda bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kale waanu ducaynaynaa dadkii cilmiga qaatay ee ay gaarsiiyeen risaaladii ay soo xabaareen ayagana waxaanu leenahay intii aad qaadateen ood culammadaan ka faa'iideen waxa weeyaan hadaynina haysto hadda furaa loo dhiibay waxbaa la baray aasaaskiyaa laga waxa weeye wax looga bilaabay inay sii faa'iidaystaan waxaanu dadaarmaynaa odayaasha jazaakum allahu khayran walaalaha waxaanu leenahay cilmigaan maanta waxa weeyaan aad soo qaadeen halkan kuma eko waa cilmi ladinka rabo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajashiisa ay naga gasha inaan wadno nalaka rabo weeyaan waxaanu leenahay ku sabra sabar u baahan yahay markaad halkan ka laabataan oo waxa weeyaan deegaano ama furumo ama uun waxa weeya makaano ka mid a makaanada allah subxaanahu wa tacala aad ku laabataan cilmigaan sii bixiyo cilmiga bixistiisa waxa weeyaan in la bixiyo baraka ku yeeshtaa juhdigii culammadaan galine oo asalka ahayna waa lagu faa'iiday waxaanu leenahay eegane juhdiga noocan ha la sii laba laalaabo rag noocan ha la soo saaro si waxa weeyaan ay isu saacidaan seefta aan waxa ku dilayno oo qoriga ah iyo waxaa weeyaan kitaabka ummadda waxaa weeyaan lagu xukumayo intaba si ay isu kaafiyaan waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran sabar iyo taxamul iyo dulqaad hala sii yeeshto wuxuu ii sheegay oday ka mid a odayaasha ay waxaa weyan ragga culammada la kulmeen wuxuu leeyahay anigu soddon iyo shan sano ayaa waxaan ahay arday oo cilmi baranayay waxyaalaha igu yaa badneedna wuxuu leeyahay dhallinyaraa socotay ee dacwada faafinaysay cilmi weligay dhegteyda aanu ka maqlin baa igu dhacay ule macnaha soddon iyo shantaas sano ee ardaygaan ahaa markaan dib u raadi oo nusuusta aan fiirina waa waxa weeyaan waa cilmi saxiixa uu leeyahay mar waxa uu leeyahay marka da aan loo fiirina carruurtii aniga dhan ay ku daayihiin marka waa ilaahay fadligii ilaahay fahm uu bixiy weeye subxaanahu wa tacaala ilaahay fahmkiina iyo cilmigiina ha barakeeyo jazaakum allahu khayran odayaasha waxaa weeye halkan fadhiyo oo ka qayb qaatay qaarkood dacwada ay ka qayb qaateen waxaanu leenahay wadaadahan waxay idiin tuseen ummadda in la dhaqaaji karo halkii ayagaa waxaan ka sii wadno garbaha la isqabsado dacwada aanu faafinno ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu dhowaano hada wabilaahi towfiiq أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا guud ahaan intaasaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xisle aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balan hanabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى